degmada bardale weliba ku dareeray qorshayaal lagu horumariyo ay kaabayaalka dhaqaalaha walbarashada caafimaadka iyo sidii nolola dadka bogtaale lan taageerin lahaayeen sidoo kale maamulka degmada bardaaliyo dadaalan kajar xalan helow ku ah arrimaha nashqadeynta magaalada gudoomiyaha degmada bardaale maxamed isaan ganacse iyo ku qiibgalay shir fogaan aragee lanku hadalay mashruuca danwadaag kaasoo oo laga xaqiijiyay aragtida horumarinta qorshayaalka iyo istaraatiijiyadda dhulka ee degmada bardaale shirkii weliba qayb ku hay hay-adaha un habited ioma iyo gudoomiye ku-xigeenada maamulka maaliyadda amniga siyaasadda iyo arrimaha bulshada degmada bardaale gudoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq qanacse oo kulanka fogaan aragga ee usa ku hadali iyo weliba usa sharaxay sida maamulshe xoogun saara doona walkuqobadowka arrimaha dhululka nashqadayowka eh iyo sidii bogtaalaha lansii lahaaye dhul rasmi ah iyo deegaan sidana gudoomiyaha weliba usiheedaan kumahnagay taageeradii iyo talooyin shookeedina sidii lan horumari lahaye degmada bardaale
waan iga mahad celinayaa hay-adda imo unabitad iyo dhammaan waan ku faraxsanahay kulanka iyo inaan ismaqalno marka wax kasta oo tala ah intaad ku sheegteen annaka diyaaray naga yihiin waana run oo dhulka magaalada ay leedahay inta degan intaa degan oo dadaad joogaa yaa dhulkaa weyn magaalo yar oo qurux badan aan kasoo saari doona hadduu ilaahi yidhaahdo wax kasta oo dhinac caanada ku xiranna hadduu ilaahi yidhaahdo waa waa diyaar baan u nahay qaabkii iyo nashqadii iyo dhinaca dhulka iyo sharciyaddii haddaan isticmaalayno vindi bivindi iyo haddii kaleba waa waan habeenaynaa tan kalena waxaan iga ballan qaadaya in dadka barakacayaasha dhul rasmi oo sharciyaysan loo helayo afarta xaafood hadday ahaan lahayd tan kale waa ku mahadsantihiin tafaasiirka aad ka dhiibteen in adeega loo daadajiyo dadka hadduu iskool ahaan lahaa hadduu caafimaad lahaa iyo hadduu wax kasto markaan gadaal u noqdo bardaala waxaa la magacaabay siddeetan iyo siddeedkii sagaashankin dowladda gacanka waa burburtay marka waa magaalo hadgalay bilaaw ah marka waxaa noogu fududaanayo maadaama ay waagii hore ay jidad waaweyn iyo waxaas inaan wax kasta waan isku celcelinayna marka inta jiri hadday leedahay baa yar intaas markii la hagaajiyo inta kale marka si balaankaas oo maaragtay iyo qorshaha annaga aan gaarnay iyo kiina iswaafajinaynaa marka magaalo yar oo qurux badan oo dadkeedana horumar iyo baraadho uu ku taagsaday baan ka samayn doona hadduu ilaa yidhaahdo qorshaha soo socdo annaga ka maamul ahaan hadday dhul ahaan leedahay nooc kasta oo loo baahdo diyaar buu naga yahay marka aad baan u mahadsantihiin dhammaan hay-adaha inta kasoo ku jiri inta kasoo qayb gashay waa waa insalaamiya waan ku faraxsanahay degmada bardaale ee gobolka baay oo ah martii duruufo shalgadisan oo la xiriira arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha weliba markaasi hoosandhey arrimaha walkuqobadowka kaabyaalka dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada iyo sidoo kale degmada sidii aan helin lahayti nashqadeen rasmi eh oo la xiriira arrimaha dhululka balse maamulka cusub ee degmada bardaale iyo hadda dadaalanka jara sidii degmada lan horumari lahaye dhiniyadaas oo markaasi ku liidata